bsmi اllahi الرxman الraxim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu عalى rasuuli اllah wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin kole waxaan u malaynayaa in badan oo ka mida su-aalaha sheekhu wuxuu kaga jawaabay muxaadarada dhexdeedii inta soo hadhay kolley masaa-iilkanna waxa uu leeyahay sheekh waxaan doonayay inaan odxiyaysto kadib anigoo isilowsan ayaan waxa weeyaan ciddiyihii iska guray markii aan ciddiyii iska guray dabadeed ayaan isxasuustay marka odxiyadeedii arrintaas raxmayeelaysa
odxiyadaadii waa gudaysaa insha allah oo odxiyadii markaa kaa joojin mayso gowraceedii ee hadduu ruuxu is-ilowsan yahayna cudurdaar buu leeyahy hadduu u badheero bay culammadu yidhahdeen iska daaye is-ilowe hadduu xataa u badheero oo isagoo badheeraya uu iska guro odxiyadii ka joojin mayso laakiin de wuxuu ku dhacay yani waa toobad keeni ba culammaduyo dee amar nebi buu khilaafay marka uu ka toobad keeniyo ilaahay buu u noqon doonaa waa kii u bareeray kii isagu ilowsanaa waxba laguma laha odxiyadiisuna way ansaxaysaa nebigeenuna wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam ina allaha tajaawaza can ummatii alkhaطأa wاlnisyaan wama stukrihu calayh ilaahay ummaddayda wuxuu ka dhaafay oo alla uu ka riday ummaddayda oo aanu ku qaban waxay ilowdo iyo waxay ku gefto iyo waxay lagu qasbe ee lagu dirqiyo ilahay waa ka dhaafa marka nisyaanku yana xukun kama dhalanayo haddaad ilowda marka insha allah waa maxfuu canh odxiyadaaduna way ansaxaysa wallahu aclam
baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayran su-aashana waxa uu sheekh leeyahay maalinkan aynu joognay carafa qofka ma dembiyadiisa oo dhan baa loo dhaafaya qofka sooma haddii waxa weeyaan la yidhi sanadka soo socda iyo sanadka sanadkiina dhaafay ee loo dhaaf ayaa dembiga loo dhaafaa sanadka soo socda qofku aanu weli gaadhin see lagu dhaafaya dembigiisa
waxa weeyaan culammadu waxay yidhaahdeen markuu nebigu yihi sal اlla alay wasalam yukafir allahu yanaa ilaahay wuxuu ku dhaafaa sanadkii tegay iyo ka soo socda culamada qaar waxay dhaha ilaaqaasaa loo daynayaayoo dunuub oo dhan baa laga dhaafaya laakiin jamaahiirta culamadu waxay idhahdeen dunuubta la dhaafaya waa wixii aan kabiiro ahayn aan dembi weyn ahayn shaqaa'irtii weeye dembiga weynee kabiiradaa sida zinada iyo beenta iyo waxa la midka ah waxaa lagu dhaafaa towbad oo towbad ba iyagu u baahan yihiin ruuxii dembi kabiiro ah ku dhaca waa inuu towbad keenaa dunuubta soomka iyo salaadaha iyo lagu dhaafaya waa shaqaa'irta bahan culamadu taas waa sidaas su-aasha labaad oo ah markaa waxaan weli imanba see looga dhaafayaa laba laba laba odhaahood ama laba qowlba culammadu way ka yidhahdeen culimmada bacdigood waxay yidhaahdeen jumlatan laba sannadood ayuunbaa laga dhaafayaa dembigeedii sanatayn culamada bacdina waxay yidhahdeen maya ee kii tegeyna waa laga dhaafayaa ka soo socdana waa laga dhowrayaa dembiga oo dembigii oo laga dhowray wuxuu ka dhigay in laga dhaafay dembigu dhumban lahaabaa dhumban lahay uu muquuran lahaa baa laga dhowraya saas bay ahlucilmigu ku tawjiihiyeen wallahu aclam
baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayran su-aashana waxa uu leeyahay sheekh ruux waxa weeye waddanka ka maqan ayaa ii soo wakiishay odxiyadii marka lacag ahaan buu igu soo diray arrintaasi maxay shareecadu ka qabtaa qaabkaan u gowracaya markaa maxaan odhanayaa
waxa weeye waa inaad dee neefkii soo iibsaa marka koowaad oo lacag ka gudi mayso lacagta odxiyo ma noqonayso laakiin odxiyadu waa neefkii mar haddii lagu wakiishay xukunkii wakiishahaagaad leedahay oo waxaad yeeli haddii allaba kuu ronyahay waxa weeye neefkaad soo iibin shuruuddii neefku lahaana waad ilaalin doontaa oo neef aan cuyuubtii iyo ceebihii sharcigu sheegay aan lahayn oo gudaya oo mujzi ah baad gudi ayaad soo iibini kadibna maalinta ciidda marka salaadda ciidda aad soo tukato kadib baad gowrici doontaa markaad gowracaysana bismi illaahi wallaahu akbar baad odhan doontaa bismi illaah wallaahu akbar qofkii ku wakiishay baanaad naa'ib ka tahay ama aad kusimo ka tahay oo aad ku gowracaysaa wakaaladiisii wallahu aclam
baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayra su-aashana sheekh waxa uu leeyahay maalmahan tobankee u horeeya bisha dulxija iyo tobanka maalmood oo dambeeya bisha rabadaan keebaa fadli badan
tobanka maalmood ee bisha dilxijo u horeeyo tobanka ramadaan u dambeeya waxay dhahan culammadu maalinimo haddii loo eego waxaa fadli badan maalmaha dilxijo u horeeya waayo yowmu carafa ku jirta yowmu carafa ayaa ku jirta habeennimada haddii laga eegana tobanka habeen ee ramadaan u dambeeyaa u fadli badan waayo laylatulqadri baa ku jira kun bilood ka khayr badan oo saddex iyo siddeetan habeen iyo ziyaado ka khayr badan camalkii la samayn lahaa marka habeen haddii la eegana habeenada ramadaan tobanka u dambeeya baa fadli badan maalinimo haddii laga eegana tobanka maalmood ee dilxijo u horeeya ayaa fadli badan waa ka nebigu yihi sala allahu alay wasalam afdalu ayaami dunya maalmaha adduunyada waxaa u fadli badan ayaam alcashr maalmaha tobankaabaa nebigu yihi sal lay slam allahu aclam
baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayra su-aashana waxa uu leeyahy sheekh dembi dhaafku ma waxau ku kooban yahay un maalintan dadka yowmal xaj xujaajta ah ee carafo taagan mise waxa weeyaan waa cid kasta
nasku wuxuu ku soo arooray tacyiinka markaa waxa weeye dadka taagan carafa ilaah inuu yihi waan u dembi dhaafay meel walba way ka yimaadeen iyagoo basaasan markhaati kaadin aan u dembi dhaafay laakiin ku qadi maayo ruux yowma carafa ducadeedu waa mustajaaba insha allah cutaqada naarta laga xoreeyo waa maalinta ugu badan ee alla uu addoomihiisa naar ka xoreeyo dunuubta waa la dhaafaa marka haddaanu carafo taagan yahay iyo haddaanu taagnaynba ilah inuu dembi dhaaf weydiisto weeyaan oo ducada markaa uu ka faa'idaysto mustajaabka ah ayaa markaa waxa wey waajib markaa habboon oo la gudboon weeye marka xataa haddii la idhahdo wuxuu khaas ku tahay kuwa carafo taagan ee xujaajta oo nasku ku soo arooray wax diidayaa ma jiro kuwa kale in la dembi dhaafayo ciddii markaa dembi dhaaf mutaysatay ee ilaahay subxaana wa tacaala yacnaa agtiisa dembi dhaaf inay markaa loo dembi dhaafo mutaysatay waa loo dembi dhaafay haddaan sabab kale oo ruuxa agtiisa ka yimid oo wixiisaa soo celiya ducadiisa iyo markaa istikfaartiisa hor istaaga aanu isagu la imanin maalinka ku qadimayo waa maalin khayrkiisu ballaadhan yahay ruuxa muslimkiina inuu ka warhayo oo aanu mooganan ay tahay wallahu aclam
su-aasha ugu dambaysa waxa uu leeyahy sheekh saaiilkana maxay noqonaysaa xukunka qofka haddii takbiirtii uu ku siyaadiyo erayo aan nebiga ka soo aroorin sala allahu alay wasalam
erayada markaa takbiirta culammadu markay sifadeeda sheegayaan inta sugan bay tilmaameen ayay markaa waxay dhahdaan inta sugan waa in lagu gaabsadaa takbiirtuna waa cibaado oo qofku ilaahay bu ajri kaga doonaya inuu ziyaadiya ma bannaana ma bannaana inuu kordhiyaa ma bannaana culamada qaar yidhi marka alamru waasica oo takbiirta markaa yanaa waxa weeye haddii wax lagu daro dhibi kuma sugna aqwaasha qaar waa tilmaamaan waa tilmaantay saas waa jiraan laakiin sida saxiixa ah ee ahwadka ah ee xalaal miiradka badan leh ee afdalki waxa weeye inaad ku gaabsato intii nebigu yidhi wa khayru lhadyi hadyu muxamed sala allahu calayhi wasalam hanuun waxa u khayr badan iyo waddo dariiqii nebi moxamed maray baa u khayr badan sala allahu aleyh wasalam wallahu aclam takbiirtu waxaan ku dhex sheegnay hadalkeennii yanaa habeenka ciidda ilaa ayaam tashriiq maalinka saddexiyo tobnaad marka la tukado duhur ama casr salaada casr dabadeed culamada qaarna ilaa cadcadhaca bay idhahdaanbe ilaa ayaam tashriiqa maalinka u dambeeya min leylat alciid laga bilaabo ilaa ayaam tashriiq maalinka u dambeeya saddexiyo tobnaad afartaa maalmoodba takbiirta ciidda waa la wadayaa qofku salaadaha dabadeed iyo xilliyada u haleelayaba waa wadayaa adbaar asalaa وإن لإلوبين التكبير تعالى آخرية تتكلم لحسوسية وإلى هنا وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا تستغفرك وأتوب إليك